qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee magaalada jowhar ayaa samaystay hal abuur si gooni ah ay ugu shaqaystaan islamarkaana ka maareeyaan naftooda casiise macow waxa ay ka shaqaysataa xirfadda cilaansaarka kaasi oo ay sheegtay in ay kasoo baratay xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee magaalada jowhar waxa ayna raadiya isnay ugu warbixisay sida ay qoyskeeda kaga maareyso shaqadan iyadoo codsatay in maalgelin loo sameeyo shaqooyinka aan qabto cilaansaar ayaan barta iskool ayaan kasoo baxay aroosyaalka aan u saaraa waan habeeyaa waan qurxiyaa xaflayaalka gabdhaha aadayiin maasha allah adiga xafideey cilaansaarka maasha allah waa ku shaqaystaa waan isdhiirgeliyaa hooyo soomaaliyeedaan ahay cilaanka noocihiisa aroosyaalka waan u saaraa gabdhaha xafladooyinka aada waan u saaraa ciidii ahaan waa ka shaqaystaa waan u saaraa ilmaha yariis xaafadeydaan ku maryaa xaruun maleeyay gurigeyga ayaan ku shaqaystaa aniga aday ma dhowa anugu gabaraan saaroo bilaa haddana hooyo soomaaliyeed waa ku shaqaystaa caruurteydan wax ay dhacsadaa waan jeclaalaha inaan goob oo leexeyo lee camiro oo lee shaqogeliyo uu shaqaysto caruurteyda wax soo saarkeya aan arko waan jeclaa lahaa meel in lay furo oo wax lay qabto guriga iyo meel ah goob oo ganacsi ah isku hal ma ahan goob ganacsi oo banaan ah leedaha fiican guriga si oo banaanka lagu imaana guriga ma lagu imaanayo isku hal ma noqonayso in waxaan jeclaa lahaa oo lay kordhiyo oo shaqo abuurka oo waan ku shaqaysta laakiin in oo meel goob ganacsi lay furo oo lay maalgeliyo oo lay xeeyo waa jeclaala un ku shaqaysto xarumaha farsamada gacantaha ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar taasi oo shaqo abuur u noqotay dhalinyarada magaalada